إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah alkataib ayaa baahisay muuqaal ku saabsan weerar dhowaan ka dhacay duleedka deegaanka beere yabaal ee gobolka hiiraan madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud ayaa qiray in awood militari ay ku maqoonin waayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaar ka mid ah dadka ku nool deegaano hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa ka cabanaya biyo la-aan haysataa axmed maxamed barre oo horey wasiiri xildhibaan uga soo noqday maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay afduubteen xubno ka tirsan dowladda federaalka wasiir ka tirsan dowladda kenya ayaa diiday in dhulka soomaali galbeed ee n f d lagu tilmaamo dhul soomaaliyu leedahay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa nashaadaad waxbarasho ka sameeyey deegaanka sablaale ee wilaayada intaasi waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii ugu door koronaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana uu diyaargaroobah isagoo faahfaahsan
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeenimo xadda taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay saddexda bisha shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan kowda bisha februari laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan alkataab ayaa baahisay muuqaal ku saabsan weerar dhowaan ka dhacay duleedka deegaanka beere yabaal ee gobolka hiiraan faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaara maxamed ciise
سيوف الله هبوا من سبات الإضياء يا سيوف الله هبوا من سبات الإضياء سيوف الله يرسمنا وفيهم للفناء يا سيوف الله هبوا al-kataab al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal dagaal ka dhacay dhowaan deegaanka beere yabaal ee duleedka buule burde ee wilaayada islaamiga ee hiiraan dagaalkan oo dhacay siddeed iyo labaatankii bishii rajab ee hadda dhammaaday ayaa waxaa dowladda federaalka iyo maleeshiyaad la socday looga dilay askar ka badan toban walow ay jiraan dagaallo kale oo dhacay oo sawiiradooda hore loo baahiyey waxaa la arkayaa sida uu dagaalku u dhacay firxadka ciidamada dowladda federaalka iyo meydadkooda oo bilqan waxaana ugu dambeyntii muuqaalka lagu soo bandhigay wixii laga soo furtay askartaas oo uu ka mid yahay gaari nuucan oo hada yahay
أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء قتلكم فيه شفائي لن تعيشوا في صفاء
madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud ayaa qiray in awood militari ku maqoonin waayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab farxaane cali cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkan la diyaarah isagoo waraysi siinayay wargeyska washington bost ee ka soo baxa dalka maraykanka madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa walaac ka muujiyey imaanshaha trump ee aqalka cad isagoo tilmaamay inuu rajaynayo intaasi aanay wax saamayn ah ku yeelan duulaanka maraykanka ee soomaaliya xasan sheekh ayaa tilmaamay in shakhsiyaad ka agdhow donald trump ay u ololeynayaan in maamulka somalilan loo aqoonsado dal madax bannaan arrinkaas oo uu sheegay in dowladdiisu ka soo horjeedo uuna aragto inuu saamayn ku yeelanayo amniga iyo xasiloonnida mandiqadda iyo soomaaliya mar su'aal laga weydiiyey dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu xasan sheekh maxamuud tilmaamay inaysan weli ku guulaysan maquuninta xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalka ay kula jiraanna uu socdo siddeed iyo toban sano oo xidhiir ah waxaan al-shabaab dagaal kula jirnaa muddo dhan siddeed iyo toban sano inkastoo aan ka qabsannay dhul ballaaran haddana weli looma jebin al-shabaab si buuxda dagaalka aan kula jirnana waa mid aad u adag awooddeenna waa mid kooban ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalk ayaa codsaday in maraykanku sii kordhiyo taageerada uu siinayo dowladda federaalka iyo kaalinta uu ku leeyahay duulaanka soomaaliya isagoo tilmaamay in maraykanku ka saaciido arrimo badan oo la xidhiira dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar su'aal laga weydiiyey waxaa dhici kara haddii donald trump qaato go'aan ah in ciidamadiisa jooga soomaaliya uu la baxo ayuu xasan sheekh maxamuud sheegay inay ka codsanayaan trump inuusan ciidankiisa kala bixin soomaaliya taas beddelkeedana uu soo kordhiyo taraam waa nin karmeed waxaan u baahannahay taageero waxaan filaynaa inuu soomaaliya il gaar ah ku fiiriyo ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud oo hadalkiisa walaac badan laga dareemayo isku soo wada duuboo dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa soomaaliya ka wada dagaal ay ku fulinayso ajandaha iyo danaha maraykanka waxaana dagaalka soomaaliya ka socda ee lagula jiro shacabka soomaaliyeed iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay marar badan aqoon-yahanadu tilmaameen inuu yahay dagaal uu maraykanku wato soomaalida la socotana ay qowsaaro oo keliya yihiin
qaar ka mid a dadka ku nool deegaana hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mubaarag cumar ayaa warkaana diyaar ah dadka xoolodhaqatada ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa wajahaya biila-aan baahsan oo saamaysay noloshooda inkastoo xaaladda biila-aanta ay wajahayeen dadkan ayaa waxa usii dheer in biyaha meelo ka fog ay ka soo dhaansadaan taasina aysan awoodin maadaama lagu guda jiro xilli jiilaal ah roobka xilliga deerta oo ku yaraa deegaanada qaar ee gobolada dalka ayaa waxa ay saamaysay xoolodhaqatada ku nool deegaankan qaar ka mid a dadkan uu warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay biila-aanta ka jirta deegaankooda iyagoona sheegay inay gureen wariya ay biyaha ka soo dhaansan jireen laakiin roob waa banglahaynan baydhooro ilan biyo bangale hata biyo banglahay tuulo inta anhayna la oroorahay hoolo aano male aano baydhoona ninkusheene unata sadahali aanwanglaa kashbaanta la kasheene roob yari hayd misgeedii hood arag diyaabas beero halaawe hanfara gali roob dori gali marka wal saas ee toob iyo aaranga taana baydhow tuulada ku fayl hataa xaaladda mafaydha maa ciida an hunta leno warbi makajar ate idung oo horeti umaadi roogdeedi lahay si hiraabti orooranka batiima hata moqonta orora jirta biyo bahaan dhawaayna maaha madi biyogi hodhawaadan todoba kilomitr siyod kilomitr amara biyogi nin jiraan eelna anta ma ah ilaahay mirjee jira madi eelna inta haanina faylahaytay wal waraabo fadi may kilomitr nin jirta todoba kilomitr ilaa siyod kilomitr waxaa marar badan meelaha dowladda federaalka ee maamulka sheeyaha ku daawan ay ka taliyaan laga soo sheegayaa dhibaatooyin baasan oo ay ka mid yihiin biila-aanta taasoo ay ugu wacan tahay dowladda federaalka on wax taakula u sameyn bulshada waxaana dhibaato ahayn ka geysata goobaha ay maamusho axmed maxamed bare oo horey wasiir oo xildhibaan uga soo noqday maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay afduubteen xubno ka tirsan dowladda federaalka waa kan cali aadan xasan axmed maxamed barre oo horey wasiir iyo xildhibaan ugu soo noqday maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay afduubeen xubno ka tirsan dowladda federaalka wuxuu sheegay in laga afduubay gurigiisa lana geeyey xarada gordon ee magaalada muqdisho halkaas oo lagu hayay in muddo ah isagoo tilmaamay in xubno ka tirsan dowladda federaalka uu khilaaf kala dhexeeyey ay ka dambeeyeen afduubkiisa baabuur cabdibile e oo meesha daagana lay saaray xeraa lay geeyey qolaa laygeliyey markii qolka lageliya indhaha layga furay waxay xerada goordanaa laygeeyey markii dambe dee ani dalka waa aqaanaa dalkaan geedgeedaan waa aqaanaa markii indhaha layga furay guryihii waxa aan fiidiyey waa garta meesha aan joogo wax aan haleeyey oo ilaahay uu abuura ma jiraan sidayduba aniga wixii guryiga layga waday waxay ahayd wixii ikraan lagu sameeyey in ligu sameey tuul cambareel yaraha ceel asigu yaallaa beera igu taalo geel ani aan leeha ii joogo shan iyo toban sana ma tegin geelaygina ma arkin ceelkaygiina ma arkin beertaygina ma tegin maxaa jira aniga waxaan ka mid noqday maamulkii koonfur galbeed oo uu horreeyey xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa loolan adag kula jira xubno kale oo xilal ka soo qabtay maamul goboleedyada kuwaas oo mararka qaar loo geysto afduub midkaan la mid ah
wasiir ka tirsan dowladda kenya ayaa diiday in dhulka soomaali galbeed ee n f d lagu tilmaamo dhul soomaali leedahay cabdulkhaaliq maali cabdiweli ayaa warkaan inoo akhrinaya wasiirka deegaanka ee dalka kenya aadan barre ducaale ayaa si adag u diiday in dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato lagu tilmaamo inuu yahay dhul soomaali ah wuxuuna sheegay in taasi aanay ogolaanaynin isagoo ka falceliyey warbixin uu daabacay telefishin laga leeyahay dalka kenya oo magaalooyinka gaarisa wajeer iyo kuwa la midka ah ku tilmaamay dhul soomaaliyeed ayuu aadan barre ducaale tilmaamay in tilmaamahaas ay tahay mid khaldan dhulkaasina uu yahay dhul kenya ay leedahay wuxuu yidhi aadan barre ducaale deegaanka soomaalida ah macnixumo gaarisa wajeer iyo mandheera waxa ay ku jiraan xuduudda dhuleed ee jamhuuriyadda kenya oo ah hal dal oo midoobay ayuu ku yidhi qoraal uu ku daabacay bartiisa uu ku leeyahay x aadan barre ducaale ayaa isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu carabka ku adkeeyey in uu ka xun yahay hadallada uu ka maqlay telefishinka new ee leedahay shirkadda royal media safi uuna qaldan yahay sida uu wax u tibiyey bulshada soomaaliyeed ayaa waxa ay amakaag iyo wax la yaabo ku noqotay hadalladan oo uu ku hadaaqay aadan barre ducaale waxaana ka falceliyey dad aad u fara badan oo soomaali ah kuwaas oo qaarkood qoraallo dhaadheer ah kusoo qoray baraha ay ku leeyihiin aaladda facebooka si kastaba ha ahaatee aadan barre ducaale oo u dhow madaxweynaha kenya ninka lagu magacaabo william ruuto ayaa waxa uu marar badan sidan oo kale warbaahinta ka hor sheegay in dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato kenya uu ka mid yahay dalkaasi kenya warkaan fiidnimadan dhegeystayaal waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah eelfurqaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada shabeellaha hoose ayaa nashaadaad waxbarasho ka sameeyay deegaanka sablaale ee wilaayadaas warbixintan waxaa nooga diyaariyey maxmed muude axmed abu muslim
العز ينبع من شذا الآيات فاقرأ لترقى عالي الدرجات فيها مان الروح فيها راحة وبها تطيب دقائق الخلوات في جنة القرآن يسمو خافقي وتضيء فيه لوامع البسمات مع صحبة الذكر العظيم تألقت روحي ونور الله يغمر ذاتي socdaal qaatay laba toddobaad oo aan ku tagnay degmooyinka wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose marka aan faahfaahin ka bixiyo socdaalkeena shaqo waxa uu ku salaysnaa xaaladda waxbarashada degmooyinka wilaayada socdaalkeena shaqo oo aan ku tagnay degmooyinka wilaayada islaamiga shabeellaha hoose degmada ugu horeysay aan ku howlgalno waxaa ka mid ahayd degmada baraawe deegaanka sablaale howshayna shaqo waxaa nagu wehelinayay mas-uulka maktabka tarbiya wa tacliim wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo guddiyo kormeerayaal oo ka socday maktabka dhexe tarbiya wa tacliim kuwaas oo bixinayay dowraad iyo musaabaqo ay u qabanayeen ardayda dhigata iskuullada kuna baxayo muqararka xarakada ay qortay kormeerayaashii ka socday maktabka tarbiya wa tacliim waxay dooro u qabteen ardayda iskuullada deegaanka sablaale iyo madaariista qur-aanka kulanka labaad ee guddiga ka socday maktabka tarbiya wa tacliim ay la yeesheen waalidiinta caruurta xaaladda waxbarasho sidii loo ballaarin lahaa ayayna ka wada shireen mid ka mid ah waalidiinta oo kulankaasi nooga waramay waa kan magacayga waa mahad axmed qaasim maktabka tarbiyat watacliim wilaayatu shabeellada hoose wayna soo booqdeen waxayna yimaadeen deegaanka sablaale iyagoo u yimid hadaf ah sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada caruurta deegaankan sidii loo heli lahaa waxbarasho tayaysan sidii loo heli lahaa waxbarasho musalsal ah oo maaragtay dugsiyada hoose dhexe ilaa dugsi sare arrimahaasay u socdeen madaxda maktab tarbiyat watacliim ee gobolka waxaana la hadleen sidii aanu maaragtay wax ugala qaban lahayn ardaydayana aan wax u bari lahayn kulanka saddexaad guddiga ka socday maktabka waxay duuro u qabteen macalimiinta deegaanka sablaale dowrada kadib waxaan wax ka weydiinay macalimiintii dowrada loo qabtay waxyaabaha ay ku qaateen dowradani cabdulaahi mukhtaar cabdulaahi dowladaasi waxaa waaye dee faa'iidooyin badan dhowr xisas ayaanu qaadanay dhowr duruus ayaanu qaadanay darsi hadeer lanoo bixiyey waxauu ahaa kayfa takuunu mucaliman naajixan darsigaasiba ka mid ahaa sidoo kale fadlil cilmi camal waa lanoo daraasiyey xisad bay ahayd ayaduna sidoo kale duruqu tadriis baa waxaa lanooga akhriyey alxamdulilaahi dooro isku dheelitiran bay ahayd dowlada macalimiinta kadib galabtii afarta galabnimo waxaa la qabtay tartankii musaabaqada oo ay ku tartamayeen ardayda dhigata iskuulka sablaale oo kale ah wiilasha oo ku tartamayay majmuucada cumar binu khadaab iyo hablaha iyagana ay ku tartamayeen majmuucada umasalama ما هو التوحيد؟
عبد الرحمن عثمان التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات سؤال هذه صحتها هذيك لو حانو أدري بيا قدقة السيحة bismillaah su-aasha jawaabteeda waa sax insha allah su-aasha jawaabteeda waa mid saxa isla maadada culumka ayaan ku guda jirnaa su-aasha xigta waxaa iskale gabdhaha waxayna tahay sida tan maa hiya cumuudulfaqaari wa kam yatakawanu cadadu cumuudulfaqaari maxaa la yidhahdaa tiradan maxay ka kooban tahay lafdhabar sida loo yaqaan anigoo ah deeqdaas su-aas jawaabteeda waxay tahay yatasilu bacduha bibacdin alaaa waalaaiina fuqra jawaabtu hadday sax tahay haddii kale waxaan ku wareejinayaa guddiga tasxiixiga su-aasha jawaabteedu waa sax howlgalkeena shaqo oo ku soo gabagabooway musaabaqadii ay ku tartamayeen wiilasha iyo gabdhaha guushuna waxay raacday gabdhaha guddiga oo ku dhawaaqay natiijada waxay heleen afar iyo toban darajo halka ay heleen majmuucatu umusalama shan iyo toban darajo sidaas awgeed ee galabta guusha waxay raacday majmuucatu umusalama gabdhaha waxay ku guulaysteen lacag shilin soomaali oo dhan ilaa barkay shan boqoloo kun wax kale maa la jira sugaan fiiriya ma wax kale ma la jiraan shan boqoloo kun waxaan rabnaa marka gabadha amiiradooda inay soo baxdo jaa'isada inay guddoontaa la rabaa shanta boqol insha allahu tacaala kulkii musaabaqada sablaale uu dhammaaday waxaan gaarnay degmada kurtunwaarey iyada oona halkaasina ay ka dhacday duuraad loo qabtay ardayda macalimiinta iyo kulankii waalidiinta
warkii dhegaystayaal fiidnimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa inagaynta